ahaa tan oo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaa inoo haysaa sahre cidlanuur
waxaana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington qodobadaan idinku hayo caawa iyo caweyskana waxaa ka mid a waxaa kaloo aan idiin hayaa saambuuse laga sameeyey hilibka bisadaha waxaana la doonayaa in qof kasta iska hubiyo marka uu suuqa ka iibsanayo saambuuse iyo weliba dib baynu u dhiganaynaa qodobada kale ee ay ka mid yihiin saambuusaha laga sameeyey hilibka bisadaha iyo qodobada kale ee barnaamijka ku jira balse aan ku hormaro qaybtii labaad ee waraysigii macalinka weyn cabdikariin faarax qaare jiir oo toddobaadkii hore aad ku maqasheen barnaamijka caweyska washington cabdikariin jiir heesaha uu laxanka saaray maaha kuwo la soo koobi karo balse marba intii wakhtigu inoo saamaxo ayaynu soo qaadan doonaa toddobaadkii hore waxaynu maqalnay mid ka mid ah heesaha isaga khuseeya waa heese laga sameeyey qiso jacayl oo isaga soo martay waxaana heesahaasi ka mid ah heestii aynu toddobaadkii hore barnaamijka ku soo xidhnay ee sabab kale hamoodine halkaasi ayaynu dhegaystayaal kasii anba qaadaynaa caawa barnaamijkeena cabdikariim faarax qaaray markii aad laxanka saartay heestaasi aynu soo xusnay oo ahayd tii kuugu horreysay oo aad samaysay sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii maxaa kuuga xigay xaggeed uga sii socotay fanka soomaalida bal heesihii ku xigay aad laxanka saartay noogu bila heestii markii aasaad u hees gashay oo ay caan noqotay oo geesinimo ay gashay haddana heestii labaad oo maxamed cali kaariyo sheekadii ahayd safaad noqotay buurta sheekadeeda fuushe ayay ahayd hiba maxamed bax iyagana qaaday
qisada heesta aniga aniga qisada heesta anigaa lahaa maxamed cali kaariya hula tegin waa heesteen sababkeeda hamoode iyo buurta sheekadeeda fuushe labaduba sheekadu aniga ku dhacdo waan gartay markaa majacayl ba ahayd sheekadaasi jacayl bay ahayd waan gartaa marka inantaad jeclaatay maxamar bay kula joogtay mise hobyaad kaga timid waa maxaaska caruurta ii dhashay ayay ahayd maaa ku dhalta dirdhabe dirdhabe marka xamar baad wada joogteen
xamar baa ayay timid marka sabab kale hamoodina markaad u qaaday ma ogeyd ina iyada loo sameeyey
way way ogeyd maxaa jira marka rafaad aan leeyahay rafaad noqota buurtaaskeeda fushee waa mar ay carootay buurtu buurtii ma ahayn daale iyo sheekii ma ahayn buurtu waxay buurinkii buurta madaxtooyada ka shifaya madaxtooyada villa soomaaliya buurta ka shifaysa haye oo marka loo socdo bakaada ayay ahayd buur haye markaa xaggaasay tagtay xaafadalkaa ku tahay xaafadalkaas ayay tagtay safaad noqotay buurtaaka adoo soo rogaashaasina kasoo deg si ayaygasa kala raagi doone marka maxamed cali kaari aad uga sheekaysay deetana isaga heesa ayaan uga sheek ahayd
waa
maratay aan wada dhegaysanna qadar kooban heestaasi iyo codka hibe maxamed huddoon hibe nuura labada heestood ma marbay soo wada baxeen rakada iyo sababta la hamoodin maya midna midna lixdan iyo sideedii midna waxay ahayd toddobaatanka waan gartay markaa kadib baad detanaa xaaskii guursatay waa guursaday toddobaatanka waan gartay hees damba ma u samaysay intii ay ooridaada ahayd maya hees damba uma sameyn ummadda ummadda soomaalidu casha qabta ayaan heesada samayn jiray waan gartay alla ilaha waa sidaadu dhigta marka heesihii baad hore usii dhex gashay dee nin kale xamad ah kasoo tuuray markii ugu horreysay waxaan waxaan hantiyaba inaan noqdo mulaxankii qof walba asbaawiyow cali fugulow ma garanaysaa cabdulaqas igu hambeliyey igu tufay yacni inaan ma garanaysaa xasan sheekh muumin riwaayadiisii aan heesii aan bilaabo
waa tahay caawa codka hibe maxamed baynu ka haqabeelaynaa inagii dhegaystayaashuba aynu ku wada nasanno heestaasi laalay oo uu erayadeeda lahaa lahaw naxariistee abwaan xasan sheekh muumin
gaasn isaha ku laalane kalgacaylkii lumiye laqoskii ku dumiye guurkii lugooye isaha ku laalane kalgacaylkii lumiye laqoskii ku dumiye guurkii lugooye leefo haliqinta murkay hortede laftiidanay lululkaydata leefo haliqinta murkay hortede laftiidanay lululkaydata
waa hagaag cabdikariim jiir dadku waxay inta badan isweydiinayaan sidee buu qofku la xanaan hore u jirin u samayn karaa hees erayadeeda aanu isagu lahayn heesta ma samayn karo haddaanan ogeyn wax ay tahay marka ereyadii qoran marka laguu keenaad isku ayaad dhuuxaysaa macnaha iyo ereyadii baan tarjumayaa ereyadii baan tarjumayaa xabad xabad sax soo maahan yacni shimbiriya haddaa ilaa shimbiriyo hoos u aado laba dhawaaqo kale iyo waan gartay dee waxaa lagama gayoobayo dabcan waa badweyn inta heesaha jira ee loogu jeceliyey ila haddaba waxaad moodaa inaad adigu laxankooda wada saartay bal aynu mid mid usoo kala qaadno marka heestaasi shimbiriya howma duusha iyo codka allaha u naxariistay xaliimo khaliif cumar magool aynu wada dhegaysanay لمباب معانا هي دالا دعاي كاتبناها طريقا ما تهايو تسمدي فوقاتيو كاتبناها طريقا ما تهايو تسمدي فوقاتيو مشي لو أدرى دور ما قلعتها مشي لو أدرى دور ما
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee v o a aynu u nimaadna sheekadii saambuusaha laga sameeyey hilibka bisadaha ee aan hore u xusay inaan idin hayo sheekadan waxaa laga yaabaa in dad badan ay ku riddo inay la coloobaan cuntooyinka ay suuqyada ka iibsanayaan hase ahaatee hubaal waxa ah in cuntooyinka aanay wada xumayn balse qaarkood laga yaabo inay dadka macaamiishooda ay u qariyaan cuntooyin aanay sheegin wixii laga sameeyey arrintaasi oo dabcan xaaraan ah haddii lagu ogaadana qofku uu xabsi ku mutaysanayo waxba yaanan araarta kusii dheeraanina dhowaan dalka kenya waxaa xabsiga loo taxaabay nin iibin jiray saambuuse uu ka sameeyey hilibka bisadaha muddo sannadaa ayaanu ninkaasi ka ganacsan jiray sambuusahaasi waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya cabdixakiim shirwac siyaara isaad soo tilmaantay kolley qofba sidii uu dareemi doonaa aada iyo aad laakiinse haddana waxa weeye waa dhacdooyin ka mida in la ogaado adduunyada ka dhaca weliba gaar ahaan dee geeska africa ama bariga africa waan idhaahno islamarkaana in la dunida ogaado.
ka mid aha he marka sheekadan waxay ka dhacday waddanka kenya gaar ahaan en, gobolka la yidhaha nakuru waxaana sheekadan sameeyey nin la yidhaahdo james mukangu kimani En, waxaanay dadweynuhu ka warheelan islamarkaana warbaahinta lagu warheelay iyadoo sheekadani headlineka amaba bogga ugu horeeya taalla En, isniintii toddobaadkii ama isniintii dhaweyd bay ayaa aada looga warhelay En, waxaana ninkan lagu xukumay muddo saddex sannadood oo xariga muxuu sameeyey ninkaasi wuxuu ku mutaystay ninkani inuu iibinayey saambuusa uu ku guray hilibka bisadaha ninku saambuusu iibinayey macmiil baa loo ahaa caan buu ku ahaa inuu saambuusaha iibiyo laakiin dee saambuusaha wuxuu ka iibinayey bisado uu soo qalay hilibkoodii unbuu xogeyra khudradu kusoo laaqaysa sama aada iyo aad ninkan weliba waxaa macmiil u ahaa ee oo uu sheegay inay aada macmiil ugu ahaayeen En, dad badan oo macaamiilo oo ka iibsan jira saambuusihiisa jeclaa iyo weliba qaar ka mid a hoteelada waxaa markaa en, sahlan ninkan gacanta kusoo dhigay en, eh, qolooyinkan inta badan eh, tayada iyo waxyaabaha eega ciidamada gacanta kusoo dhigay waxaanay en, eh, markay gacanta kusoo dhigeen waxaanay sheegeen ay ku eedeeyeen in ninkan bisada qalay islamarkaana hilibka uu saa ugu guray en, hilibkii bisadaha qodob waa kaas in cunto uu sameeyey aan wanaagsanayn oo dadkii aan caafimaadkoodii iyo waxoodii laga hubinin oo uu ka been sheegay Uu ka dadka been leen kuma sheegay.
odhanin saambuuse laga sameeyey hilibka bisadaha Aad idinka iyo aad.
iibinaya kuma aad iyo odhan aad eedda labaada lagu soo eedeeyey eedda koowaad waa taa eedda labaada lagu soo eedeeyena waxa weeyaan inuu xayawaan aan loogu Masala talagelin eeddaha.
isagana uu qalay Haye.
oo uu sameeyey kuma joogin intaasa ninkani saama uga iibinayo dadkiima ka iibsanayeen oo dee muddo makusoo jiray xilliguu soo waday maa taqaanaa aada iyo aad laga yaabaa ina dad badan la yaabaan ma- markii uu bilaabay unbaa la qabtay aada iyo se goormaa la ogaaday ninkan odayga ahi muddo lix sanadooda ayaa hawsha kasoo shaqeynaya wuxuu soo bilaabay sanadkii laba kun iyo labiyo tobankii oo dee na kuuruba bisarin kuma hadhinaya xagu ka keenaya baalaha kuntaasoo sahra weliba gobolkaa waan booqosh haye meel aada u qurux badan ninaan saaxiiba nahay oo goobtaa jooga ayaa hodheel soomaaliya aada u cunto macaan geeyey oo waxa uu yiri markaan cuntadii fahmi waaye hahe ayuu yidhi war kaale meel halkan aad ka soo inta bisadood buu lixdaas sannadood qalay ninkan ma la sheegay tiradooda isagaaba afkiisa ka sheegay oo aan aamusin markay koo.
warbaahintu weydiiyeen wuxuu yidhi waxaan qalay in ka badan kun bisadood waan saambuse ka sameeyey dadku iga iibsadeen hoteelada ka iibiyey ilaa sanadkii laba kun iyo labayo tobankii markaa kun bisadood baa ku xarooday oo ay cuneen dadka magaalada iyo dadka soo booqda aada iyo aada inaba sambuusa ma ka cuntay mar haddaad halkaas tagtay ilaahay ama kii inta xasuusanaysaa mise ma cunin intaan gobolkaa joogay isaad u sambuusaa rabadaan tunbaad cuntaa labadaankaan dulci isku nahay baalkaa isagaa aada isuguma fiicnin waxaanu sheegay sahray ninkani een, sababaha ku dheliyey markii la weydiiyey wuxuu sheegay in uu bilaabay hawshan yada ah kadib markii suuq uu ku- uu ku wanaagsanaan waayo ama u wanaagsanaan waayo suuqu ku xumaaday ee u arkay inaanu suuqu fiicnayn inuu halkanba hilib uga bilaabay uu isiri dee hilibkii baa daqaali kolley ku noqonaya si lacag badan baa kaaga bixi dee tanaaba kuu jaban ba ama friye haye soo qabso tiinbuu ka bilaabay marka marka sidiibu ku waday ummadda mar buu u sheegay wuxuu yidhi een, ah, waxaan u sheegay buuri dadka aniga inta badan macmiilkaya inaan ka keeno hilibka meel la yidhaha gieto haye laakiinse inaan dadku ma ya- ma yaqiinsan meeshanu ka keeno hilibka hilibkanu keenaa waxuu yahay waa dee waxay aamineenuun awalba u celiisa masaa lagu guri jiray hilibkii caadiga ahayn Mhm. dee cidba ma odhan maxaa ku jira sambuusaha friilaabun baa la lahaa baalkii saddex geeslaha waa isku daldaleen haye intii ilaahay u calfay Mhm.
dee isagana sidaa gacanta lagu dhigo Mhm.
si kale kuma garasi hadda muddo saddex sannadood baa lagu xukumay ma laga mamnuucaya inaanu sambuuso dambe iibin doonin ninka wax dambo laga yeeli doono hadda jeelku linta ku cabeeya
waan gartay marka dadka waxaynu leenahay sambuusaha bisada ha kusoo darina arrinkaa laga digtoonaha aad baad umaadsanta cabdi xakiim adigaa wada saara
waa hagaag haatana waa heesihii dhallinyarada iyo fanaanka axmed aarshe oo aynu toddobaadkii hore hees uu leeyahay ku maqalay barnaamijka caweyska washington axmed aarshe heesihiisa aad baa dhowaanahan loo xiiseeyaa hase ahaate ee wax badan kumuu jirin saaxadda fanka soomaalida caawa ayuu inooga warramayaa siduu fanka ku soo galay iyo xilligii uu ku soo biiray kooxda xidigaha geeska oo uu haatan ka tirsan yahay shaaray labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa waxaan ka qayb galay horta barnaamij tishiga qaranka somalilan uu qabtay oo la odhan jiray somalilan good talent soomaali ahaana loogu yeeri jiray bandhigibeelka somalilan halkaasi oo lanoogu dhiibay heeso een, ay fanaaniintii hore lahaayeen tartan ahaana kaga qayb galay alxamdulilah waxaan ka mid noqday shantii qof ee ku guuleystay barnaamijkaasi soo baxay een, intaa wixii ka dambeeyey bishii koowaad kowdeedii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii ayaa hees uu nin abwaano oo maxamed halbeeg la- la yidhaahdo uu ii dhiibay ayaan qaaday oo iigu horeysay wax hees aanay cid kala qaadin oo aan anigu leeyahay kadibna maadaama aanan cid badan oo fanka ah ku xidhan ama abwaanina ama laxamiistayaal amba musiishayaal badan een een wuxuu igu yidhi adigu adigu adigu laxamiisay buu igu yidhi waan garta kadibna wallaahi waan xasuustaa run ahaantii dee wax horta hibe ahaa waan u ahaa waan samayn karayay laakiin waad dareemi kartaa qofka isagoo aan wax een, dee hore samaynin laakiin waan isku dayay run ahaantii haya een, heestaasi inaan la xameeyo waay marka heestaasi waxay odhanaysay hankii kadumayo hawen kibrixi kufayo hawen yartan koolkoolin jiray karkaar waydaariye kalsoonidii aan qabeeye iyadaa kaydka waxayde laxankaa ma adigaa saaray heesta haa waa Anigaa laxan saaray.
cajiiba lamama moodo laxan socod baradahe yaa waan isku dayey miisigana yaa kuu Waana sameeya kutiya.
madow muusigana wiil la yidhaahdo digaala yare waan gartay markaa ma iskuulkaa dhiganaysa mise jaamacadda xilligan maya waktigaasi waxaan bilaabay jaamacadda oo dhiganay Ah, Xagee waxaa ku igu dartay xigay marka?
markaasi een, halkaasi markaa waxaan uga gudbay een, run ahaantii waxaan aad iyo aad mar mar walba u rajaynayay kooxda digaha geesku marka kooxdaasaan aad iyo aada u jeclaan inaan kamid noqo laakiin si janis uma haysanin hal qofna iskamaana noqonin haya kadibna waxaa dhacday abwaan sadiiq murmad ninka la yidhaahdo Mhm.
ayaan habeen ka wada hadalnay barta facebooka ayaan ka wada hadalnay kadibna waxaan ku yiri hees ii samee in- inaad gacan qabataan baan doonaya walaalna waxayna qabataan doonaya haya okay buu buuri laakiin sanaay qof waliba wuxuu doonaa qofkan uu gacan qabanaya amba uu doo wax ka weydiisanaya haddiiba uu wax u qaban lahaa wuxuu jeclaadaa inuu ogaado qofkan horta hibadiisa halkuu gaadhsiisan yahay aada iyo aad kadibna wuxuu igu wuxuu i weydiiyey miyaad weli wax heesa qaadayo een, ee, miyaad een, weli wax heesa oo youtube ku jira miyaan heli karnaa Mhm.
kadibna waxaan u soo diray linkiga heestii aan kuu sheegaya hadda haya kadibna waan xasuustaa wuxuu iga maqnaa uun daqiiqadaha ay heestaasi een, baxdo intaasunbuu iga maqnaa haya deetana qoraalkiibuu igu soo celiyey isagoo aad iyo aad u faraxsan isagoo aad iyo aadna igu hambalyeynaya Mhm.
kadibna wuxuu ii ballan qaaday inuu wixii uu iila qaban kara iila qabanayo kooxdaana uu ii geyn doono waan gasay axmed bal hadda heestaasi uu kuu sameeyey sadiiq burmad erayadeeda wax naga maqashay waxay ahayd caashiqu denguud maaha laba ruux daareenkooda oo dabar mataaniya qofka loo ka meel doona oo dusaare uma baxna caashiqu denguud maaha laba ruux daareenkooda oo dabar mataaniya
guud ahaan barnaamijkii caweyska washington ee caawa waa naga intaa waxaan idinku dhaafayaa heestaasi caasiqo danguud maaha codka axmed aashe iyo ereyadii sidiiq burmad intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Thank